deegaanada gobolka mudug waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga doorashooyinka qof iyo codka ay waddo dowladda federaalk ee soomaaliya taas oo ay ku muujiyeen in ay doonayaan in codkooda si xurnimada ay ku doortaan mas-uulka ay doonayaan in uu hogaamiyo qaar ka mid a aqoon-yahanada culammada iyo haweenka ku nool deegaanada gobolka mudug ayaa isugu soo baxay taageerada weyn ee ay ku doonayaan in ay dalka kaga qayb qaataan doorashooyinka qof iyo codka ee iminka qaar ka mid ah gobolada dalka uu ka socdo isdiiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qaar ka mid ah culammada iyo aqoon-yahanada ku nool gobolka mudug ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay codkooda dhiibtaan islamarkaana ay ka qayb qaataan doorashooyinka qof iyo codka ay wado dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xisbiga tawfiiq waxaa la asaasay labada kun iyo toban iyo sideedii waxaa xisbi xisbigu uu ku biiray ururada rasmiga ee qaranka uu ku biiray labada kun iyo labaatan iyo shantii ayuu ku biiray xisbiga tawfiiq waxaa hogaamiya shiikheenii weynaa ee la yaqaanay ee hogaamintii uu dalka ka soo qayb qaatay iyo wixii uu dadka iyo deegaanka u qabtay la yaqaanay doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa hogaamiye u ah waxay u ooman yihiin aad arkaysaan dawladnimo dadkaani weligeed dawladda xamaysa arag mamana soo gaarinba magaaladannana waan joogno guri dawlada dhisa kama dhisno dawladdii hore oo burburtay hal guri kama dhisin magaalada taariikhdeedoo dambaysay iyadoo aan waxqabadkeedu badnayn gobolladaanu ahayn gobollo aad aan loo qiimayn oo layska ilooway dadkaani waxay u ooman yihiin dawladnimo ayay u ooman yihiin wayna ka muuqataa xamaasadeedu dawladnimaduna waxay u baahan tahay inay leedahay ciise iyo sharaf inta ugu badan dalka waxaa ka bilaabatay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka oo ay dowladdu doonayso in dalka uu hanaan qaado doorashooyinka qof iyo codka islamarkaana laga soo laabto doorashooyinkii dadmaa ee lagu dooran jiray madaxda dalka